bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu dhuwansudyaala ha ka dhowaada warkaha minimeer raadiyaha warsan qodobadaysin ka dhegaysan oo dhamaadun walibaa ku mid ahaa madawiinaha jubbaland iyo ku hadali doorashada jubbaland maamulka deegaanka ceel baraf iyo dhaliili maamulka gobolka shabeellada dhexe bandow iyo lahasaari jigjiga wararkan ka dambeeyey muhaajiriin lakawaysanya xeebo jabuuti dowladda soomaaliya iyo kenya heshiis iyo shan saxiixdana danjire cabdulaahi odawaa iyo deeri kuweyda qodobada bannaanka ee warkaha midmaysiin ka dhegeysan walibaa ku mid ahaa macalimiinta jaamacadda suudaan iyo dalbadi inuus iscadila albashiir sidoo kale sirdoon maraykanka aniya sheegay ini daacish iyo weli yeelan ku adkaanaa
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
soddonka bili koowaad ee sanada lamada kun tomiyo sagaal ka udhuwansadayaal hamiignimo khamiisya hagalasow diyaar garoowa warkii oo faahfaahsana madawynaha jubbaland iyo ku hadali doorashada jubbaland maxamuud cali cabdulaahi iyo warkunin faahfaahiye madawiinaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed midoobe ayaa weliba usu ku hadalay hadalhaanta doorashada maamulka jubbaland oo lakubada intiyadheeda bartamo sanadkunga madawiinaga ayaa weliba usu beeniyay intiisu fadaaya inti la sameeya muddo kordhinga maadaama usugada dagaal ku dhanga dagaalyahanada harakada al-shabaaba uroganga gobolka jubbada dhexe weliba usu sheegay inti lasii wada doona dagaalka ku dhanka harakada al-shabaab oo lagu saaroba jubbooyinka sidoo kalena doorashada inta marnabaya reedana dheena ayaa qobsoonta wakhtiga lang asteeya bulshada deegaanada jubbaland iyo weliba usankabaagay inti la sheegayaanga maamulkaas doorashada andheda wakhtiga lanka tiragala islamarkaasna usaankabaha qofkii ka habboonga waa ku hataba madawiinaga axmed islaam axmed midoobe isula hadalaayay warbaahinta waxaa aad looga shanqadhiyaa axmedmidoobe dagaal buu galay wuxuuna rabaa doorashada marar badan horena waa ka hab in doorashada laga dagaal baa lagu jiraa laba waxaan rabaa inaan idiin sheego cabdishax cali sarmaan ka mida mise cabdisaax xaaji xuseen baa ninka yidhi gacanta la codka dagaalkii lixdan iyo afarta kanna waan ku codaynanaa bur cabdirashiid kanna waan ku dagaalamay annagoo dagaalka ku jiro ilaah umaa meesha ugu dambaysa la jiro yaa electionka jubbaland u dhacayo haddii ilaah yidhaahdo la codaynayaa cidda kusoo baxda ee mas-uuliyadda qaadanaysa dagaalka iyo isku waxna doorasho waxa la yidhaahdo waxa la yidhaahdo waa lagu dari iyo dibbaa loo jiidi iyo kanaa lagu samaynaya
maamulka deegaanka ceel baraf waliba yoona dhaliilana maamulka gobolka shabeellada dhexe bashiir cabdulaahi cusmaan iyo warkungnin faafaahiye gudoomiyaha degmada ceel baraf oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe cabdulaahi xaaji maxamed ayaa dhaliilay maamulka gobolka shabeellaha dhexe waxa uu sheegay in dadka ku nool deegaanka ceel baraf aysan helin gargaarkii ay u baahnaayeen meelo badan oo kala duwan ayaanu u gudbinay warbixino oo haddii aalaidinkeeda leeyahay haddii ay tahay hay-adaha internationalka iyo kuwa lookalka ah gobolka iyo hirshabeelle intana waa u gudbinay marka waxaan rabaa inaan fariin gaar aan u gudbiyo maamulka gobolka shabeellada dhexe gaar ahaan guddoomiyaha gobolka shabeellada dhexe gobolka shabeellada dhexe wuxuu u taagan yahay inuu xiriiriyo degmooyinka iyo deegaanada waana shan taraal qaybiya xaquuqaadyada aasaasiga ah sida xaquuqda dhaqaalaha xaquuqda waxbarashada xaquuqda caafimaadka midda macaawinooyinka waxaan leenahay marka waa inuu noqdaa qaybiyihii wax qaybinayay bacdama asiga uu yahay arrintaasi inuu ka soo dhalaalo ayaanu u gudbinaynaa weli wax kama hayno gobolku waa shan taraal la rabo inuu daadejiyo dowladnimada oo arrintaas oo horseed uu ka noqdo waxaad moodaa marka wixii in si gaara loo celinayo waxa uu baaq u jeediyey mas-uuliyiinta hirshabeelle asigoo ka codsaday in wax loo qabto dadka ku nool deegaanka ceel baraf oo hoostaga degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe in badan waa gudbiyey haddana waa gudbinaa si sharciga oo nidaam aanu u maraynaa meel walba waa u maraynaa shacabka aan mas-uulka kanana u sheegina jaaliyadda iyo shacab weynaha degmada ceel baraf inay iskaashadaan degmadoodana ay maalgashtaan qaar ka mid a dadka ku nool gobolka shabeellaha dhexe ayaa bilihii ugu dambeeyey eedayn waxay u jeedinayeen mas-uuliyiinta hirshabeelle ayagoo ku eedaynayay in aysan jirin cid wax u qabatay dadka ku nool gobolka shabeellaha dhexe marka laga soo tago in ballanqaadi loo sameeyo ciididag mahadsanyaha bashiir cabdulaahi cusmaan bandow iyo lahafsaaray jigjiga maxamuud cali cabdulaahi iyo warkun markale nin faahfaahiyeen lama qofaa ka amoodisa dadka lana ka dhaawacmeen kureed marakey rabshado kordhiyanga magaalada jigjigay harunta dowlad deegaanka ee soomaalida ee etoobiya rabshado oqunya waliba oo koyana kureeda marakiyo iskadhiyaan qoomiyadaha soomaalida iyo weliba amhaarada ee dalka etoobiya shir degdeg ayoo weeldhan hay-adaha ammaanka ee dowlad deegaanka iyo waliba sheegana intii bandow la asaara magaalada jigjigay hiliyada amiinka ee bandowkan iyo waliba cusube laawda doonay uu ka afarta sahamignama hiligaa city wali ku dambeeyina la diida doona isku socodka dadka iyo baabuurta silan adka iyo ammaanka nabadgelyada ee magaalada jegjaga cabdulaahi maxamed abdi oo eh kuhigeenka madaxa nabadgelyada iyo cadaaladda deegaanka iyo warbaahintan sheegay inti la mamnuucay shiryaan ogayna dowladda intii onuska kooyan ah dadka shir degdeg ah oo ay yeesheen hay-adaha ammaanka caawa hay-adahaas oo ka koobnaa ciidanka federaalka qaranka ciidanka liyo booliska gaarka ah ciidanka booliska ciidanka arbaabatanaaga ciidanka federaalka liyo booliska federaal booliska iyo dhammaan hay-adaha amniga madaxdoodu shir ay yeesheen ayaa waxaan halkan uga jebinayaa go-aanadii ka soo baxay orodhaca kadib go-aanadii ka soo baxay shirka ay hay-adaha amnigu yeesheen kow inaan la isugu iman karin go-aanada waxaa ugu horreeya inaan la isugu iman karin urur ama shirar ayna dowladdu ogeyn oo aan fasax looga qaadanin inayna isugu iman karin dadku
dalka koonfur africa weliba usu ku mid ayaa dalalka inta badan ee dilkalanka jeysidowa muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku ganacsadowa dalkaaseya si iyo meelisey la sheegay inay dhibaato iyo kulukulumaayaan burcadda indhaladii dalkaasa sanadkan cusub ee lamada kun tamiyo sagaalka weliba dalkaasi laka dilayay in ku badan afar qof oo dhammaantiyo soomaaliya wadahayana walibanada taasi obswing iyo ka abuurtay ganacsatada soomaaliyeed ee ka nool dalkaasi koonfur africa daahir cabdulcasiis maxamuud waliba waa weriye madabanaana walibana ka suganya dalkaasi waliba sheegaya in sacdooyil hadhaafi tuulo hooseedas magaalada cape town ee laka dili muwaadiniin soomaaliyeed oo caankahay dalkaas walibana sheegaya in dhibaatooyinka soomaalida ka nool dalkaasi koonfur africa ee lankajeysow iyo hadda iyo iyina haano hazaa-idahaya taas waliba iyo obswingna iyo ka abuurtay iyo welwelba ganacsatada soomaaliyeedda qaramada midoobe waliba shaacaya ku qaadaya inay liwaysanya dad koran dhaafo boqol iyo soddon qof oo muhaajiriin ay kudheeda markii lamadoomood iyo saarnaayeen iyo akadegtii xeebta dalka jabuuti hay-adda i o m ayaa sheegtay inay dadka deegaanka gobolka oboko ee waqooyiga bari ee dalkaasi jabuuti iyo dhacadun iyo ka wargeliyeen booliska kureeda markii iyo arageena lama qof oo ha ku badbaadi doonto iyo meeshayka burburti iyo walibana sidoo kale la helay meydka sada haween ama sada bilamooda iyo lama iyoon la sheegay in iyo rag iyo haayana mas-uuliyiinta dalkaasi jabuuti sheegaan inay doomo yomeysay ka burbureen markii nusac kureeda iyo haayanhano ansafareen badda walibana lamada doomood iyo la sheegaya in iyo rakaaba xaddhaaf eh iyo saaranaayana waliba hadda socday howlgalo laga samatibiyow iyo gurmada laga badbaadiyo dadka ka maqan badda madaxweynaha dalka kenya iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya waliba shalay kulan khaas ayuu ka weeldhadeena aqalka dowladda ee magaalada nairobi iyadoo aanu kuwada hadaleena xoojiyowka xiriirka lamada dal ammaanka horumaryowka deeganaashada iyo la dagaalamowka xarakada al-shabaab ra-iisul wasaaraha xasan cali khayre waliba madaxweynaha kenya uhuru kenyatta uusan ku mahadceliyey doorka kenya iyo isbedelada hadduu ku socdo soomaaliya walibana madaxweynaha uhuru kenyatta uusa gudbiyey dhambaal tacsiye oo madaxweynaha dowladda federaalk ushandiri kaas oo ka eedinayay weerarkii hotelka dusi two ee magaalada nairobi ra-iisul wasaaraha waliba uhuru kenyatta uusa uu muujiyay in soomaalida la garab teeganyiin kenya dagaalka lanqalajara xarakada al-shabaab iyo colaada xagjidhka ee walibana taas ushayayso usa ka sheegi safiirka cusub ee soomaaliya un fadhii doona dalka kuweyda danjiri cabdulaahi odawaa iyo deeri caasimada dalkaasi ee kuweyda city madax ku socota wasaaradda arrimo dibadda iyo mas-uuliyiin kale waliba iyo ku mid ahayeena tumisaga safir oo kuwada socdeen wadamada africa iyo carabta hanasawan ku qayb galo dhawaayoobka safiirka cusub ee soomaaliya danjiri cabdulaahi odawaa ayaa kulamo isxog wareyso ay islawaaladii madaxada dalkaasi kuweyda iyo diblomaasiyiin kale walibana iyo haayana hana ku hadlaayeen sidii landadar geli lahay xoojiyowka xiriirka kula dhexeeya soomaaliya iyo kuweyda sida mas-uuliyiinta iyo sheegeen walibana cabdulaahi odawa uusuu ku mid hayay safiiro dhowr eh oo dhowaan magacawday dowladda soomaaliya idaacadda raadiyaha wartan ee magaalada baydhabo iyo warkii hamiinimo ku dhugunsadaay tanga hana ku mid ee macalimiinta jaamacadda nkawiin ee dalkaasi suudaan waliba iyo geek iyo sheegana in iyo kabiireenga mudaharaadyada ku dareera dalkaaseeya ee laan ku horjeeda madawynaga suudaan cumar xasan albashiira macalimiinta walba iyo sheegaynaa in magaalada khartuum iyo ka sameey doonaan banaanbaxayo wuwiin maadaama nololo dadka ciriidi iyo galli biloway inkada dambeeyey qorshogon waliba uusaha ka beegamay xilo dowladda suudaan iyo amar iyo kabiidi in xabsiga la ku fasaxo dadkii la hiri oo aan qayb ku qaadadeen mudaharaadyadii ee la kafadaayay inuu iscasila madawynaga albashiira macalimiinta waliba iyo dalka suudaan iyo haayana ahaano sidoo kale iyo daawaceen dukumenti iyo kafadaayeen in xilkaasi uusa ku dega albashiira dadka doodow xuquuqul insaanka waliba iyo sheeganaa in inkubadan kun qof xabsiga la dhikay tan iyo markii mudaharaadyadaasi iyo ka bilaawadeen suudaan ugu dambeyntii dhugunsadayaal agaasimaha hay-adda sirdoonka qaranka maraykanka dan costis ayaa sheegay in kooxda niskaweertay dowladda islaamka ee daacisha iyo weli iyo amaraas kumnaan dagaalyahaan oo ka sugan gudo ciraaq iyo suuriya waliban iyo haayana hana weli iyo fikrado khatar iyo xambaarsiyin inkastoo dhulal badan la sheegay in iyo laku qabsadii waliba sheegay in weli iyo teeganta khatarta kooxdasa daacisha ee kawajahaan hana ku mid ee dalalka caalamka hadalka agaasimaha waliba kooyay kureeda markii dhowaan uuse sheegay madawynaha trump inay kooxdan iskakaweertii dowladda islaamka ee i s dhuku adkaadii warkayaaminima idaacadda raadiyaha warsan kula dareeteen dhugunsadayaal hamiin maadon iyo antalinka ega warka waliba saare cabdikariin jakarta walibana sinjeediyaano ee bilaah hilaal sheekh shaabi intii warkunkoolamidoon reed unkulmaana saas nabadgelyo